asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtada maanta dhinacyada farada badan taabanaysay ama tusaalayaasha badan inoo ahayd midaasoo ahayd mid aynu aad iyo aad waxyaalo fara badan oo afkeenna ku duugan ama dhaqankeenna iyo hiddaheenna iyo murtideennu ayna farhayaan aan ku kala saari jirnay ama aan ku soo bandhigi jirnay si dadweynaha codkanaga maqlayaay ay uga faa'iidaystaan arrimaha noocaas xubinteennan maantana idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi oo aan ku soo qaadanaynaa ama uu gundhigeedu yahay haddii rabbi idmo waxaa la yidhi nin ayaa caydhoobay markuu ninkii isaga ahaa caydhoobay waagi hore waxaa jiri jirtay soomaalidu ninkii xoolo beela ama caydhooba waa ay u xoologoyn jirtay oo wax xoologoyn la dhaho ayaa lala aadi jiray waa loo xoologoyn jiray oo dadka ehlada ah iyo tolka ayaa isugu dardari jiray nin sac keena nin rig keena nin hal keena nin orga keena waxaasoo dhan baa laisu keeni jiray xere muggeed baa loo xarayn jiray marka iyada waxaa la dhihi jiray waa xoologoyn nin marka soo wareeray oo wakhtigu maaragtay dee xoolihiisi ma aqaan dabayl iyo duufaan wax la tegay abaar xaaqay adugu caydhoobay ayaa xoologoyn doontay rag badan buu maray nin lax siiya nin sameyn siiya nin ris siiya nin orgi siiya nin qurbac yar siiya duflaah duf badan nin qaalin siiya markii dambu nin buu ku soo hoyday nin ka mid ah ragga maaragtay la dhihi karo waa bakhayl haddana caaqlinimada u dheer tahay bakhaylnimada waxaa jira nin caqli badan oo bakhayl ah mar haddii ninku marka caqlina badan yahay bakhayl la yahay oo la dhihi karo xoogaa waa aaqil dee hadalgareed ayuu kugu xidhi oo hadal gareed buu intuu kuu keeno yuu afka kaa gelin dem waa arrin dhibaatadeeda leh marka mid la dhihi karo wuxuu ahaa bakhayl hadalka heli og ayuu u tegey ninkaasuu soo martiyey hameenkiibuu la hoyday wuu u warbixiyey niyahow dee xoolihii waa ay dhaafeen hawsha iyaduna way dhacday haddana xoologoyn baan u socdaa degmo hiblaan soo maray degmo hiblaan soo maray waagii hore soomaalidu waxaa loo degi jiray waxaa jirtay wax la dhihi jiray khayro oo degmada dadka maaragtay aan aad iyo aad u badnayn waxaa la dhihi jiray waa khayro dadka ka sii badanna waxaa la dhihi jiray waa degmo kuwa ka sii badanna waxaa la dhihi jiray waa beel oo meelaha hadda maaragtay aan m b iyo m c a iyo chief iyo aan u kala qaybinno sidaasoo kaleenta darajooyinkaasoo kale ayuu af ku lahaa oo maaragtay lasoo mari jiray marka wuxuu yidhi khayre hiblaan soo maray oo degmo hiblaan soo maray oo haddana beel hiblaan ku dhex jiraa oo dee waa kan aan caawa adiga kula ahay eh haddii eebaydmahaynimo hawshaasaa jirte ila soco oo xoologooyin baan u socdaa hala ii xoologooyo arrinkaasaa jiro oo hawshaasaan u socday ninkii marka caaqilkana ahaa maaragtay xoogaa la dhihi karo uuna xandho jeclaa la odhan karo ayaa u yaro heermagaaleeyey uu u demdemleeyey wuxuu ku yidhi yahow horta aan ku warrame wixii ilaahay iiga kaa qoray ee ama xoolaa ama xalquun ah ama maaragtay haddii ilaahay kuusama ogol yahay xadiiqa waad iga heli oo maaragtay waxaa iyaga ah waad iga heli haddii eebaidmahu waa haddii ilahay wax iga kaa qoray balse hal arrinna yaan kuu sheegi hal arrinna yaan kuu sheegi haya hal erayna waan ku dhihi oo kal iyo laab ah oo maaragtay aan si niyad ah kuu leeyahay ayaan ku odhan markaasuu yidhi haye bal idheh markaasuu bahal maaha maaha ah oo hoog iyo ba'ah ama xigmad ahoo murtiyeysan oo si gungaada ayuu ku dul sameeyey ninkii markaasuu afka ka geliyey qam wuxuu ku yidhi aan kuu warramay niyahow waxaa la yidhi haye ninkii xoola ku siiya kan tala ku siiyaa kaaga xabiibsan wuxuu ku yidhi ninkii xoola ku siiya ninkii tala ku siiya ayaa kaaga xabiibsan ninkii xoola ku siiya ninkii tala ku siiyaa kaaga xabiibsan buu yidhi u fiirso haye talaan ku siinhayaa markae u qaada taladaasu inay ka fiican tahay xoolaha iyo waxyaalaha khuseeyo oo dhan inay aad iyo aad iyadu uga wanaagsan tahay u qaado saana kaga tag anigana meeshaad xoole i weydiin lahayd taladayda qaado taladayduna waxay tahay beer weyn samayso hawlo kaluu u galay inagu marka ujeeddada aan ka leenahay waxaa weeye ninkii xoolo ku siiya ninkii tala ku siiya kaaga xabiibsan taas weeyaan ujeeddadeennu waana xubin la dhihi karo ama waa eray la dhihi karo waa eray gungaadha loona baahan yahay in si fiican loo fahmo taladu inay tahay shay aad iyo aad u wanaagsan sababtoo ninka haddii lala taliyo la dhaho orod beer abuuro haddii lala taliyo la dhaho orod niyahow ciidda isku shiido orod lala dahab raadi oo meelahan dahab ka qodo meel hebla dahab baa ku jira in lala taliyo inta xoolaheed haysata hadda gadgad oo dukaan furo ganacsigu waa barakeysiya halkaa gal qaabka haddii loola taliyo dee isaga laftiisii waxbay u taraysaa oo talada laf xoola waa ka wanaagsan tahay aad iyo aad bay uga wanaagsantaha waxaa laga yaabaa meel fiicanoo aadan bilaadan gacanta u hoorsan inaad ku hagaagto mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi ninkii tiisa daryeelaa tu kale ku dara tiisa daryeelaa tu walaal ku dara ayay murtidan ama mahmaahdani ina leedahay aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta